haweenkan oo ka mid ah kuwa wax ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne ayaa fursado shaqo ka helay isbitaalka al aamin oo ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada beledweyne isbitaalka al aamin ayaa qabta adeegyo caafimaad sida baaritaano iyo qalimada guud doctores xamdi daa-uud maalin maamulaha isbitaalka al aamin ayaa raadiyo beerlo ugu warantay tirada dhalinyarada shaqo abuurka ka heshay isbitaalka iyo waxyaabaha ay qabtaan annaga horta waxa aan soo bandhignay waxay ahayd shaqo aan usoo bandhignay dadka ku nool magaalada beledweyne waxaan qaadnay imtixaan imtixaankaas oo ahay feer qof bini aadane oo qof micnaha looga abyeelanay uusan jirin imtixaan cadaalad ku saleysan randamayzad ah qof aan anaga naqaani aysan jirin qof kastaba ilaahay dartiis imtixaankaas wuxuu ka siiyo iyo aqoontiisa uu kusoo galay imtixaankii markaan qaadnay waxaan sameynay inaan qiimeyno aqoontoodii imtixaankii markii aan saxnay dadkii ugu qualified graysanayaan kala soo baxnay alxamdulilah maantana waa dadna kaafiyey bulshadoodana kaafiyey ilaah mahad iska leh ilaahana waafajiyey isbitaalka waxaa ka shaqeeyaso shaqaalahada isbitaalka jooga xaadirka waxawaaye labaatan qofood waaye nersinka lix qofoodoo nersin ah farmashiistaha asigana oo labo qof ah sheybaarka oo saddex qof ah iyo dhakhaatiirta sidoo kale kaliinarka markii lagu daro waardiyaha qaar ka mid ee dhalinyarada shaqo abuurka ka helay isbitaalka alaamin ayaa raadiyo beerlo ugu waramay shaqooyinka ay qabtaan waa ku dhowayahay idaacadda beerlula magaceyga waa fartiinso cabdulaahi isbitaalka waxaa u joogaa waxaa ahay shaqaalaha ka tirsan naarsinka sidoo kale waxaa qabanaa shaqooyinka oo narsinka ay qabtaan sida inaa gargaarka degdega dadka oo kale inaa u sameyno iyo bukaanjiifka oo kale inaa u adeegno sometimesna qolka hooyada dhallaankana ka shaqeynaa
sidee kuugu suura gashay inaad ka mid noqoto shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalkan wallaahi waxay igu suurta gashay inaa ka mid noqdo shaqaalaha isbitaalkani waxaa jirta xayisiin ay soo sameeyeen isbitaalkan inay u baahan yihiin shaqaalo kadibna ay soo dhigeen bejka facebooka sidaas ayaa kusoo tixraace dan c v iyo waxaa keensaday shaadooyinkeyga shortlistiga kusoo baxe kadibna imtixaana ugale imtixaan kadib haddana waxaa nasiib u yeeshay inaa kamid noqdo ardayda laga qaaday interviewga interview kadibna waxaa lii qaatay inaa kamid noqdo shaqaalaha isbitaalka waxawaaye waxaa fadhiyaa qeybta receptionka aqoontiidaana ku imaaday isbitaalka aaminaan fursad ii siiyey qaybta lacagta oo dadka ay bixiyaana fadhiyaa marka waa ku faraxsana inaan kamid noqdo shaqaalaha isbitaalka al aamin waana ku faraxsana inay fursad ii siiyaan aqoontiidana ee keenta meesha isbitaalka al aamin ayaa ka mid ah isbitaalada dhowaan laga hirgeliyey magaalada beledweyne kaasi oo lagu daaweeyo cuduro badan islamarkaana shaqo abuur u sameeyey dhalinyaro badan oo markoodii hore shaqo la-aan ahaa